barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska africa iyo caalamkao dhan oo ad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com
duur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin afarlabaatanka disembar sanadka laba kun sideed iyo toban idaacadda duurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah jamaal axmed cismaan iyo xuseen barre aadan
qodobadaan idiin haynana waxaa ka mida dhallinyaro nalalka ama laydharhka ku shaqeeya qoraxda ka hirgeliyey deegaanka werwir ee gobolka togdher markii dee mugdiga magaalada aan arkay baa waxaan go-aansaday inaan baalayaashaas aan gelino dadka waxaan u bandhignay inaan u baahannahay leydhka cadceed annagoo tusaale ahaan kusoo qaadanayna magaalada laascaanood ee kaka jira iyo magaalada buuhoodle
waxaad kaloo ad maqli doontaan gabdho dhallinyaraah oo ka qaybgelaya kulan looga hadlayay dhammaystirka ka qaybgalka dumarka ee dhammaystirka dastuurka qabyada ee soomaaliya
heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah
heestaasi iyo barnaamijkaasi waxaad ku dhegeysan doontaan xubintii ciyaaraha marka horese ku soo dhowaada warkii dunida
madaxweynaha indonesiya joko widodo ayaa tegay deegaanada ay ku dhufatay suunaamida dalkaasi sabtidii taasoo sababtay dhimashada boqolaal qof madaxweynaha ayaa booqday mid ka mid a goobaha suunaamidu xoogga u saamaysay halkaasi oo ah goobta loo dalxiiska tago ee mutiara resort wakaalada dalkaasi u qaabilsan gurmadka ayaa sheegtay in ugu yaraan laba boqol iyo koob iyo siddeetan qof ay dhinteen islamarkaana ay dhaawacmeen kun iyo lix iyo toban qof sidoo kale wakaalada dalkaasi indonesiya u qaabil maalinta masiibooyinka ayaa sheegtay in la laayahay toddoba iyo konton qof oo kale
madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sheegay in turkigu uu tirtiri doono mintidiinta kooxda daacish ee ku hora dalka syriya kadib marka militariga mareykanka ay ka soo baxaan waddankaas qoraal uu xilli dambe oo xaddii uu soo dhigay bartiisa twitterka ayuu trump waxa uu ku yidhi madaxweyne erdogan wuxuu si xoogan igu wargeliyey inuu baabi'in doono wixii daacish ku hara syriya waana nin awooda inuu sameeyo waxaana taasi dheer in turkigu ay uu darsi la yahay syriya ayuu trump ku soo qoray twitterkiisa trump ayaa goorsii horeysay sheegay in labada hogaamiye ay ka wada hadleen qorshaha ciidamada mareykanka ay uga baxayaan syriya kadib wadahadal dheer oo miradhal ah oo ay ku yeesheen telefoonka trump ayaanan bixinin faahfaahin buuxda oo ku saabsan wadahadalladaasi uu la yeeshay erdogan hase yeeshee waxa uu twitterkiisu ku soo qoray inay ka wada hadleen daacish ganacsiga iyo bixitaanka ciidamada mareykanka ee syriya madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa sagaal iyo tobankii bishan si lama filaan ah ugu dhawaaqay go-aan ciidamada mareykanka ay uga soo baxayaan dalka syriya aqalka cad ayaa difaacay go-aanka madaxweynaha hase yeeshee ma sheegin sababta keentay in lagu dhawaaqo go-aanka iyo in guul laga gaaray kooxda daacish
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington koox dhalinyaro ah oo ku nool gobolka togdher ayaa ka hirgeliyey deegaanka werwir ee degmada buuhoodle nalalka ku shaqeeya soolarka laga dhaliyo cadceedda wariyaheena gobolka sool cabdikariim olol ayaa mashruucan waxa uu ka wareystay sakariya maxamed ciise oo ka mid ah dhalinyarada hawshan bilowday
qorshahan mufakarnimadeeda aniga runtii hormuud ka ahaa islamarkaasna aniga lahaa askari wadani ahaan waxaana runtii aan usoo bandhigay dhallinyarada degmada qorshaha iyo fikirkuna wuxuu ahaa maadaama degmadii werwir ay tahay degmo ballaarhan koritaankeedu aad uu u socdo saas darteed baan markii dee mugdiga magaalada aan arkay baa waxaan go-aansaday inaan baalayaashaas aan gelino laga waran sida dhallinyarada kale iyo bulshada qaybaheeda kala duwan aad ugu qanciseen in leydh soolarka cadceedda ku shaqaynaya magaalada gudaheeda laga taago waxaan ugu qancinay markaan xafladda qabanay dadka waxaan u bandhignay inaan u baahannahay leydhka cadceed annagoo tusaale ahaan kusoo qaadanayna magaalada laascaanood ee kaka jira iyo magaalada buuhoodle tusaalehi aanu soo qaadanaynay ayaan markii koowaad ku iibgeynay waxyaabaha sakariyaad sida weynu u adeegsan jirteen aanu aragnay waxay ahaayeen sawiro iyo muuqaallo baraha bulshada oo kale ku isticmaalayseen ka dhalinyar ahaan kaalintii leeg bay ku qaadatay baraha bulshada oo kale inaad ku baahaysaan inaad solar leerka cadeeda ku xidhaan werwin gudaheeda markii aan sameynay barnaamijkaan geliyey board baan soo sameeyey aan kusoo qoray fadlan ka qayb qaado barnaamijka solargelinta ama cadceeda leerka leergelinta degmada werwid runtii markaan soo geliyey qof kasta oo baraha facebook igu jiray islamarkaasina horumarka daneeya meel kastaba ha joogayga soomaalida iyo guud ahaan wadamada caalamkaba qof kastaaba uu sheergariyey qof kastaaba uu soo dhigay waxay noqotay in qof kastaaba uu iisoo hambaliyeeyo oo iga soo hambaliyeeyo waxqabadka aan ku dhiiraday ee aan runtii aan qabanayo barnaamijkan markaad soo kordhiseen ee aada magaalada iftiin ka dhigteen in dhalinyaradu ay ku soo galeen muuqaal toosa oo baraha bulshada qaarkoodna ay bilaabeen inay ku caweeyaan cabdikariinow wallaahi runtii wax weyn buu ka bedelay oo runtii dadka facebook iyo dhalinyarta facebook isticmaasha waxay noqotay inay leefka habeenkii si toosa usoo galaan oo ay halkaa hambaliyada iyo haddiibu kaleeyahay farxadda ay ummadda kala qayb qaataan maadaama dhalinyaradu maalinta kaliya ay gelaysay leefka ay gelaysay waxaa kaloo jirta in dhalinyaradu ay isugu timaado goobaha aan ka taagnay baalayaasha oo dhalinyartu ay kuraasta halkaas soo dhigtaan oo ku caweeyaan wuxuu kaloo soo kordhiyay in meheradihii ganacsiga iyo horumarkii de ay kala hororsadaan oo yidhaahdaan sakariya maanta solarka noo taag maxaad noogu taag weyday oo ay ku dhiiradaan in ay qof qof kastaaba uu jeclo in loo kala tartamo in solarka la helo oo yidhaahdo anigu qayb baan ka qaadanayaa bulshadii kale sidee bay idiin aragtay waxqabadka intaa legaad qabateen ee dhaqaalaha iyo dadaalka aad ku bixiseen abdikariim runtii markii la arkay hawshan aan qabanay aad iyo aad bay bulshada usoo dhoweysay aad bay ugu farxeen haddii ay tahay dadka dibadda jooga ee deegaanka ka soo jeeda iyo haddii ay tahay dadka ku nool oo iyagu arkayeyba arrintan iyo waxqabadkan arkayey waxay noqotay inay dadku aada ugu farxaan oo ay taasi tusaale u noqotay in dhallinyaradu ay awoodu leedahay inay bulshada wax u qaban karto deegaankana wax badan ka bedeli karto waxna tari karto dhanka caqabadaha idin soo waajahay ee idinka horyimid intaad shaqadan ku jirta aniga iyo dhalinyarta markaas aan hormuudka u ahaa ee hawshan ila waday waxaa ka mid ah inay dacaayadaad fara badan ay sameynayeen intii aanan hirgelin markii aanu hirgelinay ee arkeen leyrhka iyo faa'iidadiisana inay markii dadkaasi ay ka baxday oo ay noqotay dee wardhafoor buu ku yaallaa oo arrinta ay arkeen inay bulshadu idinka caawiso gaar ahaan degmada wurud aada isleedihiin dadkuna way kala qayb qaadan karayaan cid kastaa maanta oo dalkeenu dowlad rasmiya ma jirto mar labaad waxaan u baaq u dirayaa qurbajoogta kasoo jeeda gobolada s c oo runtii goboladan ay yihiin gobollo runtii aada uga hadhay dhinaca horumarka hadday waxbarashada tahay hadday caafimaadka tahay hadday hadiibu kale biyaha tahay iyo hadday leerhka tahayba
sakariya maxamed ciise oo u warramiyay wariyaha v o eda cabdikariim ololo
duur wanaagsan dhegeystayaal halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a iyo barnaamijka dhallinyarada maanta waxaad gordhow maqli doontaan ciyaarihii iyo sidoo kale qodobo kale oo ay ku jiraan dhinacii heesaha balse magaalada boosaaso waxaa toddobaadkan lagu soo gebagabeeyey shir looga hadlayay ka qaybgalka haweenka dastuurka qabyada ee soomaaliya shirkan ayaa waxaa lagu dhageystay fikradaha gabdhaha dhallinyarada ah sida uu warbixintan ku faahfaahinaya yuusuf maxamuud yuusuf dallada daneeyayaasha aan dawliga ahayn ee bunsa oo kaashanaysa ururka haweenka waawa ayaa magaalada boosaaso ku qabtay kulan looga tashanayay ka qaybgalka haweenka geedi socodka dib u eegista dastuurka haweenkaas ayaa su-aalaha ay qabaan ku biirin doonaa hanaanka dib u eegista dastuurka dalka seynab ayaanle iyo xaawo cali jaamac oo ka mid ah guddoonka ururka haweenka waawa ayaa sheegay in haddii la heli lahaa dastuur dhammaystiran aysan dhacdeen cid isqabsata iyagoona haweenkaasi ugu baaqay inay fikrado ku darsadaan dhammaystirka qoraalka dastuurka laakiin haddii dastuurkaa la hirgelin lahaa oo la dhammaystiri lahaa wax isqabsada iyo wax wax isku qabta ma aysan jirin nin waliba dariiqa uu leeyahay buu raaci lahaa nin waliba waxa uu ku qaldan yahay iyo waxa uu ku saxan yahay buu kala garan lahaa marka waxaan leeyahay annaga waxaan taageeraynaa bunsa dadaalka ay maanta wado oo ah oo ah in dastuurku dhammaystirmo in caqabadaha haysta oo hor taagan dhammaystirkiisa laga leexiyo waa la yaqaanaa waxay yihiin wax la garan waayey maaha waa wax la og yahay oo lagu talagalay oo caqabadahoo la hordhigay in laga daayo baan soo jeedinaynaa dastuurku dhammaystirno ummaddu wixii dulmani xaquuqdooda ay helaan intaas baan soo jeedinaa wasalaamu calaykum waxaa la yidhi wakhtigooda ha la siiyo jaaniskooda ha la siiyo maanta afkiina aa ku celbeelaysaan wixii aad tabanaysaan iyo wixii aad isleedihin haween waa ka maqan yahay idinkaa laydinka rabaa inay ka timaado nimankan waa adeegayaal way noo adeegayaan innaga waxaa la rabaa inaynu waxa aragtideennaa weliba jiilka yar oo soo socda oo mustaqbal ka rajaynaya nolosha soomaaliya waa inay afkooda furtaan oo ay ku hadlaaniin waxalla wixii ay isleeyihiin distoorka laydinkuma darin hadda qayb puntland ma joogno waxaan ka hadlaynaa soomaalinimada guud ama ka puntlandba distoorka miyaynu la soconnaa intiinaa wax akhriya waa yaryihiin maba danayno uma haysano inuu mustaqbalkeennii sida caruurteennu mustaqbalkeenna u tahay inuu distoorku u yahay mustaqbalkeenna sidaa darteed waxaan idinku waaninayaa qof walboo idinka mida waa inuu haysto nuqul distoorka puntlandna iyo nuqul distoorka federaalka gudoomiyaha dallada bunsa faysal axmed warsame waxa uu sheegay in haweenka ay tixgelin gaar ah ay ku leeyihiin dastuurka loogana baahan yahay inay ku darsadaan fikradahooda iyo weliba talooyinka ay qabaan in aan maanta u joogno ee ka qaybgalka haweenka oo ra'yigiina loo baahan yahay waan dareemi karnaa dastuur waa heshiis bulsho waxaa wax kule haweenka waxaa kule dhallinyarada waxaa kula qayb kastaoo mujtamaceena ka mida gobol kasta iyo degmo kasta ha joogaan qof kastana ra'yigiisa ayuu ku darsanayaa wixii ay la tahay iyo wax uu ka qabo laakiin ma aha in koox ama qolo gooni ay leeyihiin haddana tanaan u fadhinno ma aha tii siyaasiyiinta waa tan bulshada qayb ka mida oo ah haweenka aragtidooda in lagu daro la ururiyo waanan filayaa inaad qayb weyn ka qaadan doontaan ra'yigiinna iyo talooyinkiinana aan qaadi doonno insha allah haddii aal ay noqon doontaana in wakhtiga yaroo la wada joogo iyo berritaba in aragtidiinna aad ku darsataan ayna noqoto wax aa qayb ku leedihiin dastuurkana cid gooni uma laha dabada qabsataan kula xisaabtantaan dooda qaybtiina ka gashaan ay noqoto inaad noqotaan dad qaybka ah si kastaba ahaatee dallada daneeyaasha aan dawliga ahayn ee bunsa ayaa dadaal ugu jirta dhammaystirka dastuurka iyo weliba in shacabka la fahansiiyo dastuurka waxaana qorshuhu yahay in boosaaso inta ay joogaan lagu qaban doono kulamo kale oo ay la yeelan doonaan dhallinyarada waxgaradka boosaaso si looga wada dashto dhammaystirka dastuurka yuusuf maxamuud v o boosaaso
aad ayuu mahadsan yahay yuusuf maxamuud yuusuf oo warbixintaasi nooga soo diray magaalada boosaaso halkaad kala socotaanna waa laanta af soomaaliga ee v o e haatan aan idinku wadansanno heeska halkudhigiisu yahay indhadeeq iyo weliba codadkii fanaaniinta guuled simba iyo kiinjama
ayuu ku abaarsadee awadayaan ululreemayaa Oh adiga kuwa buro jacaylka ku idlaaday boguro odadayda adiga ku abuuro jacaylka ku idlaaday ogo ogadayda adiga kuwa buro jacaylka ku idlaaday bogo odadayda adiga ku abuuro jacaylka ku idlaaday ogo inuu yahay jacaylkan u baaday ah sida ubax sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uboodo axdigana adkeeyo ilaali caqaligu hordaaga uboodo axdigana adkeeyo ilaali inayow jacaylkan u baaday oo sida ubax sida ubax iftiima iftiimay caqaliyo hordaaga uboodo axdigana adkeeyo ilaali caqaliyo hordaaga uboodo axdigana adkeeyo ilaali ayna yahay jacaylkan u baaday ah sida ubax sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uboodo axdigana adkeeyo ilaali caqaligu hordaaga uboodo axdigana adkeeyo ilaali ina yahay jacaylkan u baaday ah sida ubax sida ubaxa bidhaama bidhaamay caqaligu hordaaga uboodo
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan f m ta boqol iyo toddoba dhibic sideed ha moogaan idaacadda v o a kuna xidhnow warka v o a iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso f m-yada v o a ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o a somali com
halkaad weli dhegeystayaal nagala socotaan waa laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa washington haatanna kusoo dhawaada xubintii ciyaaraha waxaa nala socodsiinaya jamaal axmed cusmaan
aad baad mahadsan tahay xuseen kulan wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada xubinta cayaaraha waxaan idinku haynaa qodobo ay ka midka yihiin kulmadii la ciyaaray horyaalada kala gedisan ee yurub shalay iyo maalin ka horreysayba iyo sidoo kale welkii ugu dambeeyey goosaska ciyaaraha hase yeeshee haddii aynu ku horumarno dhinaca iyo naadiga kubadda cagta ee ciyaaryaankii hore ee markaasi goolka u qaban jiray naadiga manchester united peter shumakel ayaa waxa uu sheegay in uu ka fakerayo sidii uu markaasi ugu soo laaban lahaa ka mid noqoshada ciyaaraha gaar ahaan dhinaca iyo kubadda cagta waxaana naadiga kubadda cagta ee manchester united ay sheegaysaa in berer shumakel ay ka dhigi doonto ay u magacaabi doonto agaasimaha ciyaaraha waxayna aaminsan tahay in uu noqon karayo mid markaa wax weyn ka bedela ciyaaraha naadiga manchester united oo dankii ugu dambeeyey xaaladooda aysan wanaagsanayn sidoo kale arrintan waxay imaanaysaa kadib markii ciyaryaankii hore ee naadigaasi solsha isaguna loo magacaabay tababaraha kumeel gaarka ahee naadigaasi islamar ahaantaasina kulankiisu ugu horreeyeyba shan gooli gool ku xaaqday naadiga manchester united naadiga cadif kulan ka tirsan horyaalka dalkaasi ingiriiska oo sabtidii la dheelay kulamada kale ee la ciyaaray maalintii sabtida dhegaystayaal waxaa ka mid ah horyaalka dalkaasi ingiriiska haddii aynu fiirino naadiga kubadda cagta ee arsenal ayaa waxay ka badisay banley fc barnmouth iyo brighton and half albion laba gooli waxba waxaa ku awdrooday naadiga fc barnmouth naadiga chelsea waxa ay guuldar kala kuntay naadiga leicester city oo gooli waxba ayaa looga awdroonaaday sidoo kale naadiga manchester city ayaa guuldaro kala kulantay naadiga crystal palace kulan ka dhacay gegada itihad stadium naadiga kubadda cagta manchester city ayaa markii hore ciyaarta lasoo galay waxay soo bandhigeen inay kubaddu haystaan islamar ahaantaasina sidii la filayey ay goolkii ugu horreeyba iyagu dhaliyeen ciyaarahan gondwan ayaa udhilay daqiiqadii labaatan iyo toddobaad balse waxaa bareeyey ciyaaryahan shlaab oo daqiiqadii soddon iyo saddexaad ciyaarta ka dhigay saddex gool iyo gool ha yeeshee nadiib kubadda cagta manchester city ayaa waxaa islamarkii ay noqotay in ay ka dhashaan laba gool oo kale oo deg dega daqiiqadii shan iyo siddeetanaad ayaa kevin debroyn waxa uu dheliyey nadiib kubadda cagta manchester city goolka labaad ciyaartana ka dhigay saddex gool iyo laba gool ha yeeshee kuma filnaan goolkaasi naadiga manchester city oo gool kale ma ay dhalinin sidaa daraaddeedna guuldaradii labaad ayay naadiga city la kulantay toddobaadkan naadiga kubadda cagta manchester united ayaa shan gool i gool kaga adkatay naadiga cardiff waxaana goolasha u kala dheliyey ciyaaryahanada marcus rashford harera iyo antoa marshall lingard oo isagoo laba gool dhaliyey midse rigoora ahaa naadiga kubadda cagta ee liverpool oo hore u sii badisay waxa ay laba gooli kaga adkaatay naadiga wolverhampton hase yeeshee naadiga everton ayaa shalay waxa ay guuldaro kala kulantay naadiga tottenham hotspur kulan markaasi labada kooxood ay yeesheen lix gool iyo laba ayaa naadiga kubadda cagta ah ee tottenham ay ku badisay maadaama manchester city iyo chelsea toddobaadkan laga badiyey waxaa arrimahan ila qaadaa dhigayay manchester unitedna guusha ay dib ugu soo laabatay iyo tobarahoodii cusub oo guul shan gool i gool ay ku badisay ayaa cabduqaadir maxamed samakaab ayaan jeclay inaan arrimahan kala sheekaysta samakaab ka waran kulmadii ugu dambeeyey horyaalka ingiriiska iyo sida ay wax isku bedeleen chelsea iyo manchester city labadaba waa la garaacay liverpool horyaalka ay sii dheeraysatay manchester united waxaad u malaysaa in ciyaartoydu ay ciyaar cajiib badan soo bandhigeen toddobaadkan haye si wanaagsan jamaal aada u mahadsan tahay manchester city ayaa aad loo hadalhayaa guuldaradii ku dhacday lagama filaynin weliba garoonkooda ay joogeen crystal balacena mar walba waxay dhigtaa taariikh haddii aad xasuusato hadda ka hor liverpool oo hogaanka haysaa kii crystal balace ayaa barbaro saddex iyo saddex la gashay taasoo ciyaartooyda liverpool xitaa ay la ooyeen sida suwarez iyo gerard iyo xilligaas joogay waxay u diiday horyaalka la dhihi karaa liverpool inay qaado marka crystal balace hadda waxay soo gudaysay yani godobtii ay ka gashay liverpool waxay garaaceen manchester city markay garaaceen weliba saddex ayay ku dhufteen manchester city garoonkeeda ayay joogtay tababaraha liverpool ayaa hore u sheegay wuxuu yidhi manchester city waxaa joojin karto isla manchester city marka hadalkaas uu ula jeeday yani in ayaga qaladaad ay sameeyaan yani lagu joojin karo oo city qalad ay samayso marka towsande ayaa goolka uu qurux badan ka dhaliyey sidaasna liverpool waxa ay kusii dheeraysatay hogaanka sababtoo ah maalin ka hor ayay badiyeen liverpool hadda waxaa la dhihi karaa liverpool in hogaanka laga qabto waxay u baahan tahay manchester city in laba ciyaarood liverpool ay khasaariso tan chelsea haddii aan aado chelsea aadeen crystal palace waxaa leeyahay waxay ku guuldaraysatay inay gool ka dhaliso sideedii kulan ee ugu dambeeyey tobankii kulan ee sideed ka mid ah sideedii kulan ugu dambeeyey marka manchester city ay la dhiishay oo xitaa gool maysan dhalinin laakiin sida muuqata toddobaadkan waxaas meel bay iska dhigeen oo waxaa layidhi nadiga manchester city bal aan isbaranno sidoo kale manchester city waxay ka badisay nadiga crystal palace toban jeer labayo tobankii kulan ee ugu dambeeyey labada kooxood ay wada kulmaan horyaalka premier leaga dalka ingiriiska oo waxaana ay ahaayeen koox markaasi isdhehaysay nadiga crystal palace marka waa ka badan kartaa dhinaca chelsea leicester city bal ka waran iyaguna maxaa maxaa isbedelay weliba aan kugu daro chelsea garoonkeeda ayaa lagu garaacay muddo dheer kadib taaslamida sida manchester city ha gool uu dhaliyey jimmy vardi ayay kaga mahad celinaysaa leicester city laakiin waxaa sheeko oo qosol leh ah tababaraha oo chelsea saari inuu dhahay aniga maba xallin kariyu yiri mashaakilka kooxda haysta marmarka dhibaatadan dhibaato aan la xallin karin waa yiri wuxuuna dhaqsaba ka raja dhigay yani uu yani horyaalka inuu qaadi karo rajadaas meesha uu ka saaray inuu afarta sare u dagaalami doono ayuu sheegay mashaakilaka chelsea haystana ma xallin karo ayuu faruhu ka taagan waa tahay aad baad mahadsan tahay liverpool ayaa horyaalka hogaaminaysa sidaan u sheegnay afartan iyo sideed dhibcood ayay ku hogaaminaysaa waxay marka afar dhibcood ka sarreysaa city oo afartan iyo afar dhibc iskale tottenham ayaa afartan iyo laba iskale chelsea waxay leedahay soddon iyo toddoba dhibcood ayay leedahay kulamada kale ee dhacay waxaa ka mid ah horyaalka dalkaasi talyaaniga zeria aada waxaa wada dhelay kooxo markaasi kulamo xiise badan naadiga yuventus ayaa waxay ka adkaateen naadiga kubadda cagta rome kulan indhaha lagu hayay oo markaasi labada kooxoodba ay doonayaan in mid mid kale ay ka aadhsato ama ay ka badiso waxaana gooli waxba ku adkaadeen naadiga yuventus naadiga napoli waxay gooli waxba ka adkaatay sbal fiorentina waxay guulduldhigtay milan naadiga inter bareejo ayay geshay gooli gool naadiga kevebron oo daqiiqadii ugu dambeeya weliba inter la bareejiyay yuventus ayaa horyaalkaasi hogaaminaysa laliga dalka sbain real betis iyo eber gooli gool ayay ku kala bixeen atletico madrid gooli waxba ayay ku suldaartay naadiga esbanyol barcelona laba gooli waxba ayay kaga adkaatay salta vigo atletic club iyo real valadolidna gooli gool ayay markaasi ku kala baxeen horyaalkaasi naadiga barcelona ayaa hogaaminaysa xubinta ciyaaraha halkaas haynoo joogto
intaasna dhegeystayaal waxaan kaga gudbaynaa xubintii ciyaaraha idinka iman islaanta af soomaaliga e v o a haatan aynu ku wada nasanno codka fanaanka iidlayara iyo heeskiisa xiisaha kalgacal
xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede xiisaha kalgacal xiisaha kalgacal miduu igu xidho ixanibay darteede xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato xididada jirkiyo xiskiyo wadnaha way xambaarsato ubinqaali iyo qalbiga yeexado ubinqaali iyo qalbiga yeexado qalbiga yeexado xageeda jira xageeda jira waxaad tahay xurmo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga
heesaasi xiisaha kalgacal iyo fanaanka iidlayare waxay gulan dhayd idaacaddeenna iyo duurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta xuseen baraadan iyo aniga jamaal axmed ismaan idinla socodsiinayay sidoo kale cabduqaadir maxamed samakaab ayaa igala qayb qaatay dhinaca ciyaaraha maxamed cabdi xasan dheerna dhinaca farsamada iyo ahaa dhegeystayaal dhammaanta isku dubantan afarta galabnimo waxaan kaga tegnaa nabadgelyo
ku xambaariso dhayxoorla iyo dhayxoorla iyo lagu habay xaraan lagu habay xaraan dhulka meel xarfaadi lagu xukumay hooyadeed xari ku xambaariso dhayxoorla iyo ku xambaariso dhayxoorla iyo dhayxoorla iyo lagu habay xaraan lagu habay xaraan waxaad tahay xurmo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga waxaad tahay xurmo dumartaanka xushee xiriirkeenna wacan xajiyo adkee xanaane axdiga xanaane axdiga